بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعي سورة ياسين مرك ياسين سين يأذى ياسينك الله أعلم بمراده به علماءنا وحيرا هذا والتنبيه على إعجاز القرآن قرآنك أي معجز إنه يحي أي لإسكو يا لإسكو برارو جنياه ibnu cabbaas wuxuu yidhi bimacnaa yaasiin yaa insaanu fii lugati tay weeye huwa ismun min asmaa'i annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed magacyaashiisu ka mid yahay oo ilaahay uu yidhi innaka la min almursaliina qaarna saasay yidhaahdeenoo sidii kuwii hore saasay kaga duwan tahay daahaaba waa nebi maxamed magaciisa qaar baa yidhi yaasiin waalqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay alxakiimi ee xikmada u saaxiibka ahaa qur'aanka ilaahay waa xakiim wuu ku dhaartay macnihiisuna waxaa waa muxkam oo wax lama doorin karo lamana beddeli karo wax oo burin ana uma imaanayso oo waa mid la sugay sida uu u taxan yahay iyo macaanidiisa iyo sida uu yahay siduu qur'aanka yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiiran iyo alif laamra kitaabun uxkimad aayaatuhu waa sidii oo kale waalqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay alxakiimi ee xikmada u saaxiibka ahaaye muxkamka ahaaye innaka adiga nebi maxamedow la mina almursaliina kuwa ilaahay uu soo diray baad ka mid tahay marka qofka oo munkirka ah waa munkirka oo diidaya waxaas hadalka waa loo ad adkeeyaa sida culamaaulbalaaqa ay yidhaahdeen marka inta loo adkeeya waan arkaynaa ilaahay wuu dhaartayoo qur'aankiibuu ku dhaartay haddana xarfu tawkiid oo inna la yidhaahduu keenay haddana la min almursaliina laam buu ku daray muxuu ahaayey mintii intaasoo dhanna waxay faa'iidaynaysaa ad adkayn maxaa yeele niman baa diidan inuu nebi maxamed rasuul yahay innaka la min almursaliin ayaad ka mid taha oo rabbi baa ku soo diray inaad bini aadamka hanuuniso ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaalad kufaaru quraysh quraysh kufaartood waxay yidhaheen lasta yaa muxamedu mursalan wamaa arsalaka allaahu ilayna ilaahay kuma soo dirin muxuu ahaay annagana nooma socotid fa aqsama allaahu bilqur'aani alcadiimi almuxkam qur'aankii weynaa ee sugnaabuu wuxuu ku dhaartay anna muxammadan sala allahu calayhi wasalam min almursaliina inuu kuwa la soo diray uu ka mid yahay calaa siraatin jid buu ku taagan yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jidkaasoo mustaqiimin dariiq iyo nahji oo waxaa weeye mustaqiim ah oo la nxiraafa fiihi walacwijaaja huwa alislaamu diinu rusuli rususha oo dhan diinteedii weeyeoo wax qallooca kuma jiro waa diinta islaamka weeye tanziilu alcasiizi alraxiimi ama tanziila alcasiizi alraxiimi allaha naxariista badan haada alqur'aanu waxaa weeye tanziilu alcasiizi allihii qaalibka ahaa dejintiisii weeye alraxiimi ama anzala ilaahay baa soo dejiyey tanziila alcasiizi alraxiimi allihii naxariista badnaa ee qaalibka ahaa soo dejintiisiibuu qur'aankan soo dejiyey subxaanahu wa tacaalaa oo maxaa loo soo dejiyey litundira inuu u digo qowman dad maa undira aabbaa'uhum aabbayaalkood aan loo digin oo kitaab aan u imaanin oon rasuul aan loo soo dirin oo zamankii fatrada uu ku fogaaday yaa loogu digayaa oo fahum iyagu khaafiluuna aan waxba kala ogeyn oo hanuunkii iyo iimaankii way halmaameen waxay dhex muxuu ahaaye ay dhex socdaan fii dulumaati shirki wa cibaadati alawthaan ilaahay baa marka uu caddeeyey subxaanahu wa tacaalaa wuxuu yidhi marka laqad xaqiiqe e xaqa wuu xaq noqday alqowlu qowlkii calaa agharihim kuwaa loo soo diray wallaahi baan ku dhaartay qowlkiibaa waajib ku noqday oo fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan laamtu waa muudi'atun waxaa lilqasam wallaahi laqad wajaba cadaabu nnaari calaa akthari haa ulaa'i almushrikiin waa si sababta waxaa weeye deganaanta ay ku dhegan yihiin gaalnimada iyo kufriga iyo inkaarka iyo sidayna ayna qur'aankan iyo waxaan loogu digayo ayna ugu saamoobaynin iyo wuxuu nebi maxamed ula yimin calayhi salaatu wassalaam ilaahay marka wuu sheegay inuu huma bayana tacaala sababu tarkihim aliimaan faqaala wuxuu yidhi innaa jacalnaa waanu yeelay fii acnaaqihim qoortooda yaan akhlaalan xarkaan ku xidhxidhnay fa hum iyagu fahya ila aladqaani garhka ayaanu muxuu ahay ayaanu gaarsiinay gacmahoodiibaa inta la qaaday oo garhka loo geliyo garhkii kor loo loo qaaday yay fa hum iyagu muqmaxuuna waa kuwa muxuu ahay indhaha taagaya weeye xaaladoodiibuu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu noo sheegayaa mushrikiinta say baadi u yihiin gaaladaa ilaahay wuxuu yeelay gacantooda yuu yuu xarig ku xidhay gacantiioo la kulmiyeyna waxaa dhuuntuu ka geliyey markaasaa fa baqiya raafican ra'sahu madaxiisiiba kor buu jiraayo laa yakhfiduhu hoosba ma soo fiirin karo waxaa weeye ilaahay tusaale uuna tusayo inayna iimaanka u soo hoggaansamaynin oo madaxooda uusa soo khushuucaynin taasaa ilaahayna tusayaayo waxaa lagu qoray inay ashqiyo yihiin faman jucila fii cunuqihi hullun waxaa khillun la sameeyey wa jamacad yadaahu maca cunuqihi lagu xidhay taxta diqnihi oo fartafaca ra'sahu fasaara waxaa muqmaxan waxaa weye kaasi ilaahay ma una la doonin inuu soo rumeeyo taasaa marka yaa ku dhacdaalaya fahum waxaa weeye fawaxaaye fahiya gacmihii ila aladqaani waxaa waxaa la gaarsiiyey waxaa la gaarsiiyey qoortooda luquntooda yacni garhka hoostiisa meesha ah iyagoo isku duuban oo fahum iyagu muqmaxuuna waa kuwa madaxa taagaya oon hoos soo fiirin jirin karinoo kor unbay fahiya ila adqaani waxaaye fahiya ila aladqaani faalaklaalu muntahiyatun ila adqaanihim bay gaadhay qoortaa laga duubay weeye gacmihii iyo wixoobaa laisku duubay oo marka madaxa ma raaricin karaan wa jacalnaa waxaan yeelay min bayni aydiihim iyaga hortooda saddan waxaa weye teed baan yeelay wa min khalfihim gadaashoodana saddan teed baan yeelay sidii baa lasii dhammaystirayaayo saddan cadiiman wa min waraa'ihim saddan cadiiman kadaalika fa akhshaynaahum waan indha tirnayo fahum iyagu laa yubsiruuna waxba arki mahayaan buu ilaahay fahum laa yubsiruun waxaa weeye faqataynaa bihimaa absaarahum indhihii waa laga daboolay waa laga daboolay sidaa daraaddeed waxba ma arkayaan aslan waxay noqdeen kuwo oo laba laba waxaa weeye laba derbi dhexdooda ku jira ayay noqdeen ilaahay wuxuu caddaynayaa xaaladooda say u xun tahay oo ay maxbuus u yihiin oo aan ilaahay adiladiisa iyo aayaadkiisa ayna u arkaynin intaasaa la ina tusayaa wa sawaa'un waa isku mid marka calayhim korkooda waa iskaga mid a andartahum u digtaaya nebi maxamedow am lam tundirhum ma adan digina waa iskaga midoo laa yu'minuuna ma rumaynayaan sababihii aan soo sheegnay ee ilaahay uu la damcay ayayna la rumaynaynin innamaa in kale mehe tundiru waxaad u digi oo adiga udigiddaasa ku intifaacaya man ittabaca dikra qofka qur'aanka raacay oo ku camal falay waxa ku jira oo wakhashya ka baqay arraxmaana ilaahayga naxariista badanna ka cabsaday bilkhaybi isagoo alla ka maqanoon alla arkaynin ama wakhashya araxmaana allaha naxariista badan ka baqayoo bilkhaybi isagoo dadka indhahooda istustus iyo aan waxba ka ahaynoo lilaahi ay ka tahay oo ilaahay ka cabsanayo bini aadam oo hadda istuse iyo waxaan jirin buu ooyayaayo axaadiistii bay ka mid tahay fa faadad caynaahudii oo uun yidhi waxaa weeye dakara khaaliyan isagoo keligii meel cidla a joogo ayuu ilaahay soo xustay ama aayaadkiisuu xusay markaasuu fa faadad caynaahu labadiisii indhood baa marka ilmeeyey ayaa la yidhi wakhashya araxmaana bilghaybi raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala in la rajeeyo ayay inoogu yeedhaysaa bilghaybi isagoo waxaa weye khalwa ku sugan oo aan dadka arkaynin fabashirhu kaa ugu bishaaree bimakfiratin dembi dhaaf iyo wa ajrin ajri ajrigaasoo kariimin oo wanaagsan ajri wanaagsan ugu kaas ugu bishaaree baa layidhi nabigeenna calayhi salaatu wassalaam innaa annagu waxaa la sheegayaa marka nimankan oo risaalada lagu kari waayey oo bachiga iyo nushuurka iyo wax walba diidan in wax walba oy sameeyaan in meel loogu qorayo alla wuxuu idhi innaa annagu nuxyii waanoo annagu nuxyi lmowta innaa annagu naxnu annaga nuxyi nuxyii waan noolaynaynaa almowtaa kuwa dhintay qubuurtoodan ka soo saaraynaa si loo xisaabo oo loo abaalmariyo wanaktubu waxaan qoraynaa maa qaddamuu waxay hormarsadeen iyo wa aathaarahum raadkoodii wixii khayr iyo shar ah ama saalix alacmaala waan qoraynaa iyo wa aathaarahum waxaa weeyaan aathaara khutaahum raadkoodii oo biarjulihim ila almasaajidi kuwii u socon jiraye wanaagga iyo lahaayee masaajidada aadi jiray tallaabadoodii waa loo qorayaa wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugnaa can jaabir araada banuu salamata reer banuu salama waxay dooneen an yataxawaluu inay soo guuraan ilaa qurbi lmasjidi masaajidka albiqaac khaaliya meele oo khaali noqdoo cidlowday fa balaga daalika wuxuu gaaray annabiya sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahu faqaala wuxuu idhi yaa banii salamata reer banii salamow diyaarakum meeshiina jooga tugtab aathaarukum raadkiina waa la qori diyaarakum daarihiinna iska jooga tugtar aahaarakum raadkiina waa la qori faqaaluu waxay dhahdeen maa kaana ma ahan yasuru inuu na farax gelinayo annaa anagu kunnaa inaan nahay taxawalnaa kuwii soo guuray wa kulla shayin axsaynaahu wa axsaynaa waan waan koobnay kulla shayin shay la arkaba axsaynaahu waan koobnay fii imaamin kitaab baan ku koobnay waxaa weeyaan mubiinin oo cad shay la arko oo amar min al umuurta ka mid ah waanu kulminay oo kitaab mastuura waa saxaa'ifu alacmaal wa qowlihi ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisii oo kale weeye yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim qoomkii la arkabay imaamkoodii waa bikitaabi acmaalihim oo ku markhaati doono min khayrin aw sharin a weeyaan qaar baa yidhi waa lowxulmaxfuudka wanagtuu maa qaddamuu wixii ay hormariyeen yaa la qorayaa oo kitaabka acmaashooda weeye ilaahay waxaa weeye maa qadamuu aathaarahum wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin kitaab mubiinin oo cad oo ama kitaabkii oo acmaasha bini aadamka lagu qorayay ah ama lowxulmaxfuudkii ayaa loogu qoray halkaa markaan ka baxnay qisadii oo qaryadii andaakiyo ahayd ee nabiga nebiyaasha loo soo diray halkanaan ka gelaynaa marka wadrib waxaa weeye u qadar ama u yeel ama u caddee waxaad tidhaahdaaba wadrib waxaad u yeeshaa lahum iyaga mahalan tusaale asxaaba alqaryati magaaladii asxaabteedii wadkur u sheeg yaa muxamed waxaad uga sheekaysaa qoomkaaga oo ku beeninaya qisadii asxaabualqarya antaakiya wa hiya fi algharaabati waa sida mahal oo kaleeto id wakhtigii jaa'aha almursaluuna kuwii la soo diray ayaa u yimid oo rusul ah oo ilaa hanuuniyo ayaa loo soo diray wa haadihi alqaryatu qurtubi wuxuu yidhi antaakiya weeye fii qowli jamiici almufasiriina ilaahay baa wuxuu u soo diray saddex rasuul oo rusula wahum saadiq mid waxaa leeyahay saadiq midna waxaa leeyahay masduuq midna waxaa leeyahay shamcuun ilaahay wuxuu faray biindaari haaulaa'i almushrikiina in kuwa ay loo digo an yaxila bihim maa xalla bikufaari ahli lqaryati almabcuuhi ilayhim kuwii loo diray cadaabkii oo kale halaatha rusulin min allaahi yaa loo diray waqiila hum waxaa la yidhi rusulu ciisaa ciisaa diray ama ilaahbaa diray id goortii baan ka sheekee baa layidhi ama u qadar id arsalnaa aanu diray id arsalnaa ilayhim iyagii isnayni baan horta korkii hore labaan dirnay fakadabuuhumaa way beeniyeen labadii markii aan u dirnay way beeniyeen facazaznaa waxaan ku taageeran bihaalisin mid saddexaad waxaan ku xoogeynay mid saddexaad oo rasuula faqaaluu waxay yidhahdeen isku daroo intiinoo dhan faqaaluu waxay ku yidhaahdeen innaa annagu ilaykum idinkaa mursaluuna naloo kiinsoo diray naloo soo kon diray naxnu rasulullaahi mursaluuna lihidaayatikum iyaguna maxay ugu jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen maa antum idinkuma tihidiin ilaa basharun bini aadan baa tihin oo midlanaa annagoo kaleeta ah waxaa yidhaha maa antum ilaa basharun mithlunaa annagoo kale unbaa tihiin ee maxaad nala dheertihiin ilaa bashar marka bini aadamka arsalba waxay ka hor jeedaan in ilaahay iyagiibaa isxaqiri ilaahay baa sharafay oo qaar bini aadamka ka mid a ilaan bini aadamka qaar ka mid a haddii la sharifo bini aadamkaoo dhan bay sharaf u tahay laakiin iyaga bini aadamkii oo dhan bay xaqiriyo waxay idhaheen qaaluu maa antum ilaa basharun mithlunaa fadli iyo waxaad nala dheertihiinna ma jiro sidee buu ilaahay idinka idinku soo waxyooday oo annaga noogu soo waxyoon waayey wamaa anzala araxmaanu allaha naxariista badan fiiri isma laha ceeb iyagaa lagu ceebeyn ilaahay waa raxmaan oo naxariis caamuu leeyahy waxna ma soo dejinin oo ilaahay naxariistiisa badan soo inuu wax soo dejiyo ma keenayso waxay yidhaahdeen wamaa anzala araxmaanu allaha naxariista badan ma soo dejinin min shay-in wax uu soo dejiye oo waxyi iyo risaalo ah ma jiro nabigu markuu saa u dhegaysan qisadaa la aqrinayo oo wamaa anzala araxmaanu min shayin in antum ilaa takdibuuna uu dhegaysanayo nimankii kufaaru qurayshna waxaad ogeed ay ku hayeen waxaa shaki aan lahayn inuu dul qaadanayo uu muxuu ahay ku waansamayo oo uu ku sabir qaadanayo in antum idinkama tihdeen ilaa takdibuuna waad been baad sheegaysaan saasay caddeen xataa wixii aan dhihi jiray nadunnukum iyo waan u malaynaynaadi kuwani way iska daayeenoo waxay yidhaahdeen beenaalooyin baa tahay yaa tihiin in antum idinkuma tihdiin ilaa takdibuuna kuwa been sheegayo oo risaalada aad sheeganaysaan rusushii baa hadalkii qaadatay iyagoo sidii lagu yaqiinay maxaa le dad munkiriina lala hadlayaaye yay way ad adkeeyeen qaaluu waxay yidhahdeen rabbunaa rabbigayo yaa yaclamu og marka haddee ilaahay cilmiga loo tiiriyo meel dambe oo loo tiirin lahaayo ka dambayso ma jirto rabbunaa rabbigayo yaa yaclamu oge innaa annagu ilaykum idinka la mursaluuna kuwi lidiin soo diray idinkii soo diray baan nahay rusushii baa hadalka wadata qaali waxay rabbunaa rabbiga yaan ku dhaarannaye rabbunaa rabbiganaga yaclamu og innaa annagu ilaykum idinka la mursaluuna marka innaa marka waa way adkeeyeen ilaykum idinka la mursaluuna mursaluun laan bay geliyeen kulli waa towkiid oo waa lilmunkiri kan diidan hadalka saasaa loogu ad adkeeyaa idinkiin soo diray baa nahay waxay ku rusushii sidaas ayay ugu jawaabeen marka markay saa ugu jawaabeen wamaa calaynaa iyagaa wata wamaa calaynaa annaga korkanaga ma ahaanin ila albalaagu gaarsiin unbaa korkanaga ah balaaqaas gaarsiintaasoo almubiinu oo cad unbaa korkanaga ah marka waadixaad bilaayaati oo sixatil in la soo diray waxaa la weriyey fii haadihi alqisa ana min almucjizaati addaala calaa sidqi arusul min ibraa'i alakmahi waalabrasi wa ixyaa'i almeyid haddee maadaama ay ka socdaan nabi ciise intii oo kalea ilaahay siiyey qaaluu waxay yidhaahdeen marka qoomkii waxaasoo kale waxba kuma ayna qaadanine innaa annagu tatayarnaa waan idin baasaysannay balaayo iyo musiibo iyo abaar iyo belo ayaad noola timaadeen innaa annagu tatayarnaa waan idin baasaysannay bikum idinka waan tashaa'amnaa bikum waan idin baasaysannay oo iimaankan iyo waxna aad noogu yeelaysaan ayaa waxaa naga soo raacay waxyaabo xun oo abaar iyo diintannadii baa noo dhaantay iyo asnaamtannadii saasay yidhaahdeen marka way sii wadeen innaa tatayarnaa bikum lain lam tantahuu haddaad joogi weydaanoo naga aamusi weydaan oo aad qowlkan aad leedihiin waxaan ilaahay baan idinku yeeraynaa iyo tawxiid baan idinku yeeraynaa haddaad joojin weydaan rusushii saddexda ahaydoy lanarjumannakum waanu dhagax baanu idinku dilaynaayo waan idin rajminaynaayo waan idin rajminaynaa walayamassannakum waxaa idin taaban doona minnaa annaga xagganaga cadaabun cadaab baa idin taaban doona cadaabkaasoo aliimun oo xanuun badan ayaa idin taaban doonu yidhi cadaabun aliim cadaab xanuun badan baa idin taaban doona marka rusushii way u jawaabeenoo waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen daa'irukum shimbirkiinna marka meesha waxaa weeye shay baa shay looga soo qaadanayaa tatayarnaa markay leeyihiin rusushana daa'irukum ay leeyihiin waxaa weeye sida caadadii ay kuwan gaalada naftooda ay yaqiineenoo shimbir allihii alla yaho meel geed iska saaran yaa inta loo yimaadaal geedka laga kicino waa la duulin dhinaca midigta hadduu u duulo abshir baa laleeyahayoo wixii loo socday iyo wixii la samaysan lahaa oo dhan baa khayr ah hadduu bidixda u u duulana wixii loo socday hadduu safar yahay hadduu guur yahay hadduu wax kala yahay faraha laga qaadiyo waxaa laleeyahay waa baas weye waa la baasaysanayaa iyagii marka way u jawaabeen waxay idhaen qaaluu waxay idhaheen daa'irukum shimbirkiina bimacnaa baaskiina waxaa macakum idinkaa wata shu'migiina waa macaasidiinna iyo gaalnimadiinna iyo acmaashiina xun weeye e a in dukirtum haddii la idin waaniyo a in dukirtum haddii la idin waadiyo waxaa weeye ma jeedsanaysaan oo tawxiidka ilaahay laidin la idin sheego a in dukirtum haddii la idin waaniyo tashaa'amtum oo ilaahay tawxiidkiisa la idinku yeedho miyaad baasaysanaysaan oo waxaad noogu goodiinaysaan inaad dhagax iyo tacdiib nagu dili doontaan bal iskaba dhaafi antum idinku qowmun qoom baa tihiin musrifuuna oo xadgudbayoo gaalnimadii iyo macaasidii iyo ijraamkii ayaad ku xadgudubteen marka ilaahay subxaanah wa tacaala sunnadiisa waxay ku dareersatay mu'miniinta markay intii wixii ugu dambeeyey oo awood lahaayeen ay keenaan markaasaa ilaahay waxuu soo dhexgelayaa awooddiisii iyo qudradiisii nin unbaa ilaahay fag halkan ka soo siiyey waa kanaa marka wajaa'a maxaa yeeley ina sii socod ma leh kuwana waa idin baasaysanay kuwana baaskiinna idinka weeye haddii la idin waaniyo miyaad noo goodinaysaan ayay halkaasay gaadhe markaa dee inay gacan qaadaan iyo ma ogey wax kaloo u dhiman ma leh wa jaa'a waxaa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu durugsan ee ugu fog yaa rajulu nin baa ka yimid ninkaasoo yasca uu ordayo meesha magaalada darafkeeda ugu fog nin ordayo yaa yimid oo muxuu ahaayey oo yasracu fii mishyati wahwa xabiibu najaar baa ninkaa la yidhaahdaa ahlulqaryadu ka mid ahaa waxay damceen inay dilaan muxuu ahaye rususha markaasaa ilaahay ninkanuu soo dirayoo inuu u kaalmeeyo oo uu ka celiyo waawa xabiibu najaar kaana yacmalu alxariira xariirta ayuu samayn jiray markaasuu waxaa weeye nisfa wuu sadaqaysan jiray qaarna wuxuu ahaayey isaga ayaa ku noolaan jiray oo ninsaa u fiican ayuu ahaa qaar waxay leeyihin wuxuu ahaa majduub judaan buu qabay marka sidaa daraaddeed mansilahu cinda aqsa abwaabi madiina lama hubo wuxuu kolkii hore yackifu calaa cibaadati alasnaami sabciina sana yadcuuhum lacallahum waxaa yarxamuuna wayakshifuuna durahu waxaa le toddobaatan sanuu ilaahay yaalka caabudayey oo ilaahay inay ilaahay inay inay caafiyaan oo judaamkan ay ka caafiyaan markay aqbali waayeen ilaan waxba yuu rusushii arkay waxay ugu yeedheen ilaahay wuu rumeeyey wuxuu yidhaha hal aaya wax aayada oo mucjizoon idinku raaca ma haysaan waxay idhahdeen nacam nadcuu rabbana alqaadir fa yufriju canka maa bika ilaahay baan kuu baryaynaa waxaan ku haayana wuu ku sii daynayaa fa qaala wuxuu yidhi inna haadaa la cajiib innii adcuu haadihi alaalihata sabciina sana toddobaatan sano ayaan beryayay inuu iga feydo waxa i hayo awood uma ayna yeelay idinkuna ma waxaa weye subax waaxidaad iga feydaysaan waxaa yidhaaheen nacam haddaad soo rumayso rabbanaa calaa maa yashaa'u qadiir markaasay muxuu ahay amaa aalihadan laa tanfacu shay-an walaa taduru fa aamana wuu rumeeyey wa dacow rabbahum bayyay ilaahay u baryeen fakashafa allaahu maa bihi wixii ku sugnaana ilaahay baa ka fayday falammaa hama qowmuhu biqatli rusul yuu isagoo ordayay yimid wuxuu yidhi siduu qur'aanka inoo qisooday qaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow ittabicuu raaca almursaliina kuwan la soo diray raaca tolkaygiyow ittabicu almursaliina kuwan la soo diray raaca ayuu yidhi waxaa weye rusushan oo ilaahay ugu yeelaya tawxiidkiisa raaca wa inamaa qaala yaa qowmi yaa qowmi tolkayow buu yidhi in si uu quluubtooda u soo jeedsado oo muxuu ahay ay nasiixadiisa u aqbalaan wuuna ku celceliyey sababka wuxuu idhi ittabicuu raaca man laa yas'alukum dad aan idin weydiisanaynin ajiran wax abaal iyo ajri aan idinka rabin oo wahum iyaguna muhtaduuna fiila aayadda khatimkeedu waa cajiib man laa yas'alukum ajiran xoolo idinkama doonayaan wahum iyaga fii waqti nafsi muhtaduuna way hanuunsan yihiinoo niman hanuunsan oo jidka iyo tawxiidka iimaanka basiira iyo hudan wa basiiratin ayay idinku yeelayaan marka waxaa ka muuqata inay weydiiyeen oo ay yidha- oo adigu miyaad rumaysan tahay marka ama waxaa weye isagaaba sida laho qoladiibuu weli sasabi wuxuu uhi wamaa lii maxaa ii sugnaaday oo laa acbudu aan u caabudaynin alladii allihii fataranii i abuuray wa ilayhi ila allaahi ilaahay yaa turjacuuna liidiin celinayaa siduu ugu naseexaynayo yuu aayar aayar buu ula hadlayaa markaasuu yidhi allihii khaaliqaa ee abuuray in aan caabudo maxaa ii diidaya a'attakhidu miyaan samaysanayaa min duunihi ilaahigaa sokadiisa maan aalihatan ilaahyaal samaysanayaa in yuridni araxmaanu allaha naxariista badan hadduu ila doono bidurrin dhib laa tuqni aan iga deeqaynin cannii aniga xaggayga shafaacatuhum ergadooda iyo shafaacadooda shay an waxbana ay iga taraynin oo maxaan kuwaa ka caabudoon kaga luqi waxaa weeye la- walaa tu cannii shafaacatum shay-an walaa yunqiduuni aan wax ay iga badbaadin karaan cadaab ilaahina aan iga badbaadinayna adduunkana cudurkii iga badbaadin waayey innii anigu idan goortaa haddaan waxaan waxba ii taraynin aan caabudo la fii dalaalin baadi baan ku suganahay mubiinin oo cad innii anigu hadda marka shaacu ka qaaday innii anigu aamantu waani aad ii dhegaysto oo imaqla buu yidhi fasmacuu qowlii waxaa weeye naseexadayna aqbala ogaadana inaan anigu rumeeyey rusushaa oo waxaan rumeeyey un baan idinku yeedhayaa alla subxaanahu wa tacaalaa fiiri siduu ninkaa u karaameeyey oo shahiidka ah oo sidiiqa ah ma una dhihin waa la dilay iyo waxba ma dhihine bal siduu ilaahay u cabbiray fiiri qiila waxaa layidhi udhul jannata jannada gal waxaa weeye meesha waxaa laga garanaa waa la dilay wuu shahiiday jannada gal baa layidhi soo saa ma aha waxaa qiila waxaa idkhulu ljannata jannada gal maca shuhadaa'i alabraar jazaa'an calaa sidqi iimaanika wa fawsika bishahaada shahiid baad noqotay bal horta jannada gal markuu jannadii galay yuu halkaasoo haddana qoomkiisa ka soo wacdinayaa qaala wuxuu yidhi yaa qowm yaa leyta shallaytadaydee qowmii aniga tolkayga yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen bimaa khafara lii dembi dhaafka uu rabbii ii dembi dhaafay oo wajacalanii uu iga yeelay min almukramiina kuwa la karaameeyeyna uu iga yeelay hadday ogaan lahaayeen hadda waxaa weeye in- way wanaajin lahaayeenoo rusushaasay rumayn lahaayeen markuu arkay ilaahay wuxuu u diyaargeliyey oo jannadii iyo ilaahay karaamadiisii iyo siduu u sabray yuu wuxuu tamaniyey an yaclama qowmuhu bixaalihi iyo wa xusni ma'aalii suu muxuu ahaay yaa leytom hadday ogaan lahaayeen waxa aan helay siduu ilaahay dembiyaalkayga u dhaafay oo ii karaameeyey jannaati naciimi inuu igeliyey cabdullaahi ibni cabbaas wuxuu yidhi nasaxa qowmahu fii xayaatihi wa nasaxahum bacda mamaatihi intuu noolaana wuu la teliyey markuu dhintana wuu la teliyey marka qoomkiisa wuxuu la tamaniyey sida isaga uu yahay inay ay tawaabkaa kasbadaan oy toobad keenaan oo gaalnimada ka toobad keenaan oy iimaanka galaan jaryan calaa sunani alawliyaa'i fi ataraxumi cala alacdaa waxay awliyada ilaahay oo naxariista badan waxaa lagu yaqaanaa acdaada inay u naxariistaan bimaa gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin isagii waa laga takhallusay haadaa wabillaahi towfiiq halkaaha jooga darsigii